run ahaantii beesha liiraadhafka oo hoos timaada degmada xeelwaad waxaa ku dhintay laba qof oo u dhimatay oon iyo haraad guddiga gurmadka abaaraha anigaan madaxda ka aha xubno kala duwan ayaa shalaf u dirnay ayaga ayaana wax ka soo aasay meela soo xabiistay inay labadaas qof u dhinteen haraad waata tuulada dhaqso imisaa kilomitr ayay u jirtaa degmada ceelwa dadka dhintay se macaruur bay ahaayeen musdad waaweyn dhaqso ceelwa waxay u jirtaa ilaa iyo sideetan kilomitr in la eg labada qofna waxay ahaayeen mid waayeel buu ahaa midna wuxuu ahaa cilanka kabiira ka yara shan sano
sidaan la socono maalmahan gurmad abaare ayaa wuxuu ka soconayaa gobolka qaybo kamid a oo biidaamin ah maxaa xilligan soo beegay in dad caruurta iyo dad waaweyn ku jira inay u leedaan oon
run ahaantii sidaan horay u sheegnay wararkiiyaga hore ma soo gaarin gurmad biidaamin degmada ceelwan ama waxaa samasala sidaa darteed waxaa kalifay hadda taasi in dadka aysan waxba gaarin oo haraadkii oonka loo dhinto waxaa kalifayay inaysan dadkii degmadii madaxdooda gargaar gurmad aysan soo gaarin
adinka guddiga gurmadka abaaraha ayaad kamid tahay guddoomiyin waa u tahay heerkii ayay gaarsan tahay abaarta ka taagan ceelwaaq inawaaxiga inkastoo gobolka gabao idil uu isla qabo arrintaasi bal ka waran ceelwaaq inawaaxigeeda
ceelwaaq inawaaxigeeda abaartu waxay gaarsanaysaa tahay heerka dhimasho hadda sheegayna oo dadku ay u dhimanayaan dhanka oonka ama ah iyo xagga cunolaan heerka u dambeeyey ayay taagan tahay dad in u geeriyoodaan heerka dambeeye mada jirto horeyna dad tiro badan baa u dhamaaday meel nawaaxiga ceelwaaq u jirta ilaa shan kilomitr lix kilomitr habisoonka laba qof ayaa ku dhimatay ayay gaajo u dhinteen qolooyinka hadda ugu dambeeyey oo shalay sana hadda waxay u dhinteen oon iyo haraad sidaa darteed macluusha heerka ugu dambeysa ayay taagan tahay haddii aana gurma dambeysa soo gaarin arrintii waxaa la oran karaa waa halisteeda way gelinaysaa degmada iyo nawaaxigeeda
waata wax gurmud ilaa iminka maugu fidirseen dadka ku dhintay tuulada dhaqso oo ka tirsan ceelwaq maadaama dad kaloo fara badan ay ku sugan yihiin dadna ay ku dhinteen oon
haa hay-ad samafal ah oo degmada ka shaqayso gobaha yimin awal baan sheegnay inay wax geenaysay ayaan amar ku siinay inay meesha biyo geeyaan sidaa darteed ayana shalayta ayay geeyeen biyo kadibna biyo ay geeyeen ayaa lagu aasiyay labada maxkam allah naxariisto meesha ku dhintay dhas
waata ugu dambe ilaa iminka ma jiraan wax gargaar bini-aadinimo oo soo gaaray dadka deegaanka ee ku dhibaateysan ama la dhibaateysan abaaraha iyo biilaanta ka taagan ceelwaaqi nawaaxigeeda
axmedow maya waxaa ilaa iminka ku filan ma soo gaarin degmada iyo nawaaxigeeda oo gargaar bini-aadinimo ama ayd iyo haatan dhancinka ahaato ma soo gaarin ayaa la oran karaa